بsmi الlah الرحmn الرaحيم alxamdu لlah رb العاalمين وslى اllه وsلم عlى نabyina mحamd وعlى آlih وaصxaabiه وعlى آlihi وأصxaabihi أجmaعيin amا bعd kitaabu طibi ayaan soo haynay min sunan abi daawuud lilimaam abi daawuud sulaymaan bn اlأشcث الsijistaaniyi raximah اllahu taعaalى ruqyada ayaan ku dhex jirnay marka alxaafid ibnu اlqayim ayaa faa'iido marka wuxuu qoray tahdiibu sunanka uu ku dhigay muhim ah oo uga hadlaayo meelo uu ka imaan karo fahm la'aan dadka qaar ay uga imaan karto ruqyada maadaama ay u qaybsanta mid sharciya iyo mid aan sharci ahaynoo shirki uu ku jiro marmarna ay dhici karta inay soo aroorto nebigu ruqyadii iyo tuftibuu reebay tuftaas la reebay tee waaye marka markaasuu wuxuu yidhi wahada almaslaku fii hadihi اlaxaadiiثi waamhaaliha fii ma yakunu اlmanhiyu canhu nowcan wاlma'duunu fiihi nowcan aakhara wakilaahumaa daakhilu taxta smin waaxidi man tafaطana lahu zaala canhu اdiraabu kahiirin wuxuu leeyahay maslagan axaadiidtan aan u qaadnay oo ruqyada ku saabsan iyo axaadiidta la midka ah fii maa yakuunu almanhiyu canhu nowcan oo uu noqonayo waxa la reebayna nooc waalma'duunu fiihi nowcan aakhara kan la ruqseeyey oo la idmayna nooc kale uu yahay wakilaahumaa daakhilun taxta smin waaxidin dhammaantoodna ay soo wada gelayaan hal magac dhexdiisa kulligoodna magacii bay isla soo gelayaan midna noocna waa waa la ruqseeyo waa la banneeyo noocna waa la diiday ayb haddii marka maslagan la maro oo axaadiidta inta la jamciyo duruqdooda la arko noocii la idmay iyo noocii aan la idmin la kala saaro wuxuu leeyahay qofka sidaas marka yeelo maslagan qaado man tafaطana lahu zaala canhu diraabu kahiirin isbaraambar fara badan ayaa ka zuulaayo yadunnuhu man lam yuxid cilman bixaqiiqati اlmanhiyi canhu min dalika اljinsi wاlma'duuni fiihi mutacaaridan in badanoo dadka ka mida waxay u malaynayaan markuu arko ruqyadii oo la reebay maalan iyo haddana iyadoo nebigu uu samaynayo la idmay tuftiyo marna la reebay marna la idmay wuxuu moodayaa inay iska hor imaanayaan axaadiidtaas uma yasluku maslaka naskhi markuu arko axaadiidtii waa iska hor timid yidhaah midna waa ruqsaynayaa midna waa diidayaa ayuu wuxuu leeyahay horta yaa horreeyey axaadiidtan yaase dembeeyey mid buu qaadanayaa marka kuwa kaleo dhan wuxuu leeyahay waa la nasakhay markaa ow tadciifa axad alaxaadiid ama axaadiidtan mid ka mida daciifinteed ayuu marayaa marka wa amaa haadihi ariiqatu ariiqadan falaa yaxtaaju saaxibuhaa ilaa rukuubi ariiqi naskhi ninkii jamcintan maro saaxibkiisa u leexan maayo ayuu yidhi uma koraayo ariiqu naskhi walaa tacasufi anwaaci alcilal mana maraayo cilalka anwaacdeeda inuu marka ku qardajeexo waqad yadharu fii kaiirin min almawaadici meelo badan ayuuna ka muuqdaa midlu hada almowdici meeshan oo kale ayb waqad yadiqu wayalطufu fayaقacu اlاkhtilaafu bayna ahli اlcilmi marmar waxaa laga yaabaa anwaacdaani inay daqiiq noqoto fiqiga ku jiro inay aad daqiiq u noqoto oo ahlu cilmigiiba isku khilaafaan marka oo qaar ay maraan naskhi qaar meel kale maraan oo ahlu cilmigii iyaga laftirkooda ay isku khilaafaan ayaa dhici karto ayb marka taas wuxuu ku leeyahay marka ha yeelin sidaasoo mar walba waxaad fiirisaa waxaan kala faham wixii la idmay iyo waxaan la idmin mas'aladan hadda tan oo kaleu miaal uga dhigayoo waxaan soo marnay ruqyadii oo shirki lagu sheegayo tufta marna nebigaa tufay iyo maraa mar nebigaa cid u diray wax tufto iyo yaad arkaysaa marka kulligoodna marka ruqyay soo wada gelayaan kii la idmay iyo kii aan la idmin oo la reebay marka in duruqdii inta la fiiriyo axaadiidtii marka halkan la soo dhigto waa sahlanaanaysaa markaas a'immadii marka fiqiga iyo riwaayada iyo diraayada isku urursatay aqwaashooda la fiirfiiriyo marka intaan naskhi loo boodin tarjiix intaan loo boodin marka hore bal horta hala kala fahma waxa ma'duunka ah iyo waxa manhiga ah ayb ee halkaas magac soo wada hoosgeli karo wayna badan yihiin oo rubbama waxaa la arkaa inuuna soo maro qaarkood marka nushradii baaba ka mid ahayd shalay aan soo marnay nushrada aahaar kale gegedisan baa soo aroortay mid waxaad arkaysaa marka waa shirkii laleeyahy camalu shayطaan midna in la bannaynayo tan la bannaynaayo waa sixir furka qur-aanka iyo axaadiiiyo aahaar iyo adkaarta iyo lagu sixir furo iyo ducooyinka kan la ogol yahay sixir furka la diidaayana sixir sixir lagu furo wey marka kulligoodna waxaa dhici karta nushradu inay soo wada hoos galaan magacaas marka wax badanoo sidaasaa jiro qofka marka inuu aad uga feeriyo qaala alimaam abu daawuud raximah اllahu tacaala baabun kayfa aruqaa tuftu waa sidee qaala xadaanaa musadadu qaala xadaanaa cabdulwaariث can cabdilcaزiiz bni suhaybin qaala qaala anas bnu maalikin yacnii lihaabit wuxuu ku yidhi anas baa ardaygiisii haabit wuxuu ku yidhi alaa arqiika miyaanan kugu tufaynin biruqyati rasuuli اllaahi sala اllahu alayh ali wasalam nebiga tuftiisa soo kuguma tufo miyaanan kugu tufaynin qaala balaa buu yidhi inaadan igu tufin iska daay igu tuf qaala waxa uu yidhi faqaala allaahuma raba annaas mudhib albaas ishfi anta ashaafiyi laa shaafiya ilaa anta ishfihi shifaa'an laa yuqaadiru saqama allaahuma raba annaas allaahuma yaa allaahu allow rabba annaasi dadka rabbigoodow ayb mudhib alba'si baaska midka tegsiiyow mudhib alba'si weeyaan asalku mudhib albaas saasay dhigan tahay ayb ishfi ilaahu shaafi oo caafi anta adiga ayaa ashaafi midka shaafiyo oo wax caafiya waa adigee magacyada allayna ka mid tahay laa shaafiya ku shaafiyaa ma jira ilaa anta adiga maahane ishfihi ilaahu caafimaad sii shifaa'an caafimaad laa yuqaadiru aan ka tegaynin saqaman cudur aan ka tegaynin laa yuqaadiru aan ka tegaynin huwa shifahaasu saqaman aan ka tegaynin cudur ilaahu saa yeel xaafidku marka meesha anta shaafiy ibnu xajar waxa uu yidhi yu'khadu minhu jawaasu tasmiyati اllaahi tacaala bima laysa fi اlqur'aan waxaan qur-aanka ku jirin in alla lagu magacaabi karaa laga qaadanayaa buu yidhi oo sunnada ee ku jiro bisharطayni ayb laba shardi baana looga qaadan karaa axadihimaa anlaa yakuuna fii daalika maa yuuhimu naqsan waa inuunan magacaasi keenaynin ama magac tusayo inaanu ahayn naqsi waالثaani an yakuuna lahu aslun fi اlqur'aan asalna inuu qur-aanka ka wato ayb markaasuu wuxuu yidhi wahaadaa min daaka kanna kaasuu ka mid yahayo faina fi اlqur'aani qur'aanka waxaa ku jira waidaa maridtu fahuwa yashfiin qaala xadaanaa cabdullaahi bnu maslama alqacnabiyu can maalikin can yaziida bni khusayfata ana camra bna cabdillaahi bni kacbin الsulamiya أخبره أن نافع بن جبير أخبره عن عثمان بن أبي العاص عن عثمان بن أبي العاص أنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي يمد قال عثمان عثمان وxauu yidhi وبي وجع نبgaan u imid anoo xanuunsanayo قad kaada يhلكنيi أma يهلكنيi ku dhowaaday inuu ihalaago qاaل فqاala رasuuل اللahi صلى الله عليه ولي وسلم imsaxhu biyamiinika midigtaada ku masax sabca maraatin toddoba jeer waqul waxaad tidhaahdaa acuudu bicizati illaahi wa qudratihi min shari maa ajid acuudu waxaan magangelayaa bicizati illaahi ilaahay cizadiisaan magangelayaa cizada alle waa sifa min sifaat illaahi ilaahay tilmaamihiis tilmaan ka mida waqudratihi qudradiisaan magangelayaa awooddiisa waa sifa min sifaatihi aydan min shari maa baan ka magangelayaa shay shartiis ajiddu aan helaayo waxaanaan dareemaayo ayaan shartiisa ka magangelayaa qudrada allaan soo magangelayaa iyo cisada alleh riwaayada muslim waxay ku daraysaa min shari maa ajidu wa uxaadiru ayuu ku daray wauxaadiru yacni aan ka cabsanayo qaala fafacaltu dalika sidaa baan yeelay faadhab allahu caza wajalla alla wuxuu tagsiiyey maa kaana bii wixii ugu sugnaa falam azal kama aanan zuulin aamuru bihi ahlii qoyskayga inaan amrayo iyo wahayrahum iyo qoyskayga hayrkoodba inaan amrayo ayb tanna marka waxaa weeyaan tuf kale ruqyo kale weeyaano iyado marka waxaa dareeme dibu nabowigu wuxuu ka koobmaa waxyaabo marka la cuno ama la cabo oo qofka uu isku daaweeyo iyo waxyaabo macnawiyaad ah ruuxaaniyaad ah adkaartu marka waa ruuxaaniyaadkaas waancan oo ruuxda marka xoog u yeelayso oo yacnii kaalmo alle sabab u noqonayso ayb labadaasaa marka dibunabowigu uu ka kooban yahay ayb qofkuna marka daawada labada daawoba inuu isticmaalo waa daruuri laa siyama daawadan yacnii adkaartan nebigu uu sheegayo sala allahu calayhi waaalihi wasalam قال xdثna يزيد بن khالد بن mwhب الرملي qال xadثna الleyث عن زiياadة بن محamد whuوa زiياadة بن محamed الأنصاaري mnkر الxadيiث أkhرج xadيiثه أbو dاوd والنسائي في cmل اليوم والlيلة عن محaمد بن كعب القرضي عن فضالة بن عubayd عن أbي الdرداء qاaل سمعت رsuuل اللhi صلى الله عليه لي وسلم يquuل nebigoo dhahayaan maqlay buu yidhi maن اشhتaكىa miنكم qofkii idinka idinka mid ah ee xanuunsado shay-an shay ka sheegto aw ishtakaahu akhun lahu ama walaal isaga u sugnaaday oo u cudur uga sheegto uu yidhaahdo waa xanuunsanahay qof walaalkii uu ku yidhaahdo falyaqul ha dhaho sidan ha ku akhriyo rabbuna allaahu aladii fi اsamaa rabbunaa rabbigeen allaahu weeyaan alladii fi samaa alladii allah oo fi samaa'i samada korkeeda ahaaday marka rabbuna allaahuna waa loo dabdiyey oo saa waa loo shaqlay waxaa kaloo loo shaqlay rabbanaa allaahu haddii marka sidaa la dhahna rabbanaa yaa rabbanaa w allaahuna mubtadaa loo soo qadarayaa ay huwa allaahu weeyaan huwa isagu allaahu waaye alladii fi samaa'i taqadas ilaa akhirih sidaana marka laakiin dhib yar rabbunaa rabbigeen allaahu weeyaan alladii allah oo fi samaa'i samada korkeeda ahaaday taqadasa smuka magacaagiibaa dahirsanaaday oo nuqsaanay ceeb oo dhan iyo xumaan buu ka nadiif yahay amruka amarkaagu fi samaa'i waalardi dhuli cir iyuu ahaaday oo dhulkan ee cirkan waxa ka dhacayo dhan waa qadahaaga ee amarkaaga kamaa raxmatuka fi samaa kamaa sida raxmatuka naxariistaaduba fi samaa'i samada ay u tahay yani kamaa raxmatukadan waxay ka dhigan tahay maadaani ma camal falayso waa maa oo kaafa ah xarafkan jar ayay camalku u diidaysaa sidaa darteed marka raxmatuka fi samaa amruka fi الsamaaءi wاlardi raxmatuka fi الsamaa'i oo kale weeyaan marka kaafkan marka male yani wax wej markaa ma yeelanayo icraab ah ayb maadana iyadaa camal beelinayso raxmatuka fi الsamaa'ina mubtadaya khabar iska ahaaneen raxmatuka naxariistaada fi samaa'i bay ahaatay fajcal raxmataka naxariistaada ilaahu yaal fi اlardi dhulka korkeeda yaal naxariistaada naxariistaada kor waa tahay dhulkana ilaahu naxariis noogu soo dejiyo addoonkan aad ugu naxariisato w naxariista alle dhulkaba waa taallaa laakiin markaan addoonkan baa loo rabaa naxariis alle inay gaarto ayb fajcal raxmataka fi اlardi ikfir lanaa ilaahu noo dhaaf xuubanaa dunuubteenna waaweyn wakhataayaanaa gafafyaalkeenna anta rabbu طayibiin dadka wan wanaagsan rabbigoodaa tahay oo kuwa xun yaa abuurayna alle unbaa abuuray laakiin kuwa xun yacnii sharaf iyo yacnii in loo kuwa xun keliya in loo nisbeeyo yaa waxay tahay marka meel ka dhac ayb oo washaru laysa ilayka xadiidku atuu ahay oo kuwa laftirkooda maxaa yeele ficilka alle marnaba shar ma ku jirto ficilkiisa isaga nacam mafcuulkay sharta ku jirtaa walidaalika dadkan wanaagsan iyo dadka xun baa alle markuu abuuraayo ficilkiisu xigmad iyo yacnii cadaalad baa ku jirta ceeb marna ma laha ee ceebtu waxay ku jirtaa makhluuqa la abuuray ayb khalqi iyo makhluuq baana kala jiro ficil iyo mafcuul baa kala jira marka ayb anta rabu طayibiin ayaa tahay anzil raxmata naxariis soo deji min raxmatika naxariistaada wa shifaa'an caafimaad min shifaa'ika caafimaadkaaga ah calaa haada alwajaci xanuunkan korkiisa ku soo deji fayubra'u qofka marka waa la caafimaadinaya ayb ama faybra uu u horaysanayay xadiidkan marka sanadkiisa ziyaadat bnu muxamedka ayaa ku jiro waana marka waxaa weeyaan xadiidkiisu waa munkarulxadiid xadiidkanna marka wuxuu ka mid yahay axaadiidta shaykhulislaam ibnu taymiya waasitiyada uu ku dhex sheegay ayuu ka mid yahay kan masalada culuwiga iyo markuu ka hadlaayo ayb haddii marka isaga uu daciif yahayna ma ahan masalat اlculuwi keligiis inuu ku soo arooray maahane kumanaan axad adila baa ku soo aroortay iyada qaala xadaanaa muusa bnu ismaaciil qaala xadaanaa xamaadu can muxamed bni isxaaq can camri bni shucaybi can abihi can jaddi ana rasuula اllahi salى اllahu alayh ali wasalama kaana yucallimuhum nebigu uu bari jiray min alfazaci min ajli اlfazaci argagaxa dartiis kelimaatin buu bari jiray argagaxa iyo qofka yacni saska markuu ku dhaco kale iyo hurdada markuu ka soo boodaayo ka sasaayo argagaxa kaas fasaca marka kaasaa laga wada qof isaga markaa mar walba cabsanayo oo argagaxayo ama hurdada uga soo kacayo yacnii sas uga soo kacayo saskaas iyo argagaxaas buu kelimaad buu bari jiray kelimaadka marka kuwa acuudu bikalimaati اllaahi taammati acuudu waxaan magangelayaa bikalimaati illaahi ilaahay kelimaadkiisa attaammati ee dhammaystirnaa inuuna marka waxaa laga qaadanayaa deliil uu u yahay xadiidku kalaamka alle iyo warka alle in aanu makhluuq inuusan ahayn maxaa yeele makhluuq inaan la magangeli karina isku waafaqeen ahlu sunnaha iyo ahlucilmiga sidoodaba ahlucilmiga qaatibatan alaysla ogol yahay taas ayb dadka yani migdadka cilmiga ka hadlo waa ogol yihiin marka mar haddii la magan galay kelimaadka alle meesha waxaa ka soo baxaysa makhluuq inaynan ahayn kelimaadka alle makhluuq in la magan galaa ma bannaana kelimaadka alle hadday makhluuq ahaa lahaayeen lama magan galeen saasaa ka soo baxaysa walidaalika qur-aanku makhluuq ma aha kalaamka ilaahay ku hadla makhluuq ma aha makhluuq adig kula mida ma la magan galo laakiin alla waay waxa la magan galo ilaahayna marka asmaadiisa iyo sifaadkiisaa la magan galaa hadalkiisu marka tilmaamihiisau ka mid yahay acuudu bikalimaati illaahi baan magangelayaa kalimaadka alle ee taammati ee dhammayska tirnaa nuqsaan male marka warka alle nuqsaan kuma jirto min hadabihi caradiisaan ka magangelayaa wa shari cibaadihi addoommadiisa shartoodaan ka magangelayaa wa min hamazaati shayaaiini shayaaiinta qunjintoodaan ka magangelaya waswaaskooda yani shayaaiinta qunjinta ay qunjiyaan dadka insiga ay qunjinayaan ayaan ka magangelayaa wa an yaxduruunii iyo inay asiibaanaan ka magangelayaa alle marka waxaan argagaxa iyo sababaya marka waa sharcun marka min shari cibaadihina shar caama weeyaan wa min hamazaati shayaaiinina shayaaiintii shartooda laga magangelaya wa kaana cabdullaahi bnu camrin wuxuu ahaa yucallimuhunna inuu baraayo man caqala qofkii wax garto oo min banihi wiilashiisa ka mida ilmihiisa waman lam yacqil kaan wax garan karinna katabahu wou qoraayey facallaqahu calayhi qoorta u surayna kii wax akrin karana waa baraaya kaan wax akrin karinna intuu u qoro ayuu luqunta u suraaya ile ma akrin kara isaga kaas waxbee marka waa adkaar waaye tan oo kale marka yani sidaas marka ijtihaadkaas saxaabigaas marka hadduu qofku yeelo wax dhiba maha qardhaasyadaan iyo xirsiyaalkanna waxaas marka loogama dhigan karo iyagu midaan dadka ay isticmaalaan qardhaasyadan dadkan u xirxiran musqulahay iskaga galaanoo hadday doonaan iyagoo janaabo qaba iska wataanoo hadaymarka waxaana uu xiraya cabdullahi binu camar ilmo yaryar waxaana shayga marka qoorta la geliyo ka bixintiis waa iska fududdahay wax weynoo halkan kuu suran qofku masquliga markuu aaday waa garan karaa laakiin bahal yaroo halkan suran iyo mid caloosha ku xiran iyo ma dareemayo qofka waxaa laga yaaba inuu musqusha la galo ee markaa uu isagoo xaajo gudanayana qur-aankiina uu markaa korkiisa saaraywaxaas marka wax wanaagsan maaha midka isaga waxa ku qoran aan la aqoonin waaba shirki qardhaasta marka la furfuro waxa ku qoranba aan la fahmaynin waa asmaa shayaadiin iyo jinni inay tahaa dhici karta marka waa shirki mida xadiidkan marka ibnuاlqayim wuxuu yidhi munaasabadiisa adciyadan iyo waxa loo iyo fasaca munaasabada ka dhaxaysa waa la iska fahmi karaa maxaa yeele argagaxa waxa keenaya waxay tahay shayaaiin baa qofka argagixinayso marka shayaaiintii iyo isaabadoodii iyo iyuu alla ka magan gelayaa qofka qaala xadaanaa axmed marka waxyaabahan in lagu bedelo waa khuraafaadka dadka waxaa weyaan marka rasuulka sal ll slam wuxuu u yimid dad jaahiliyad dhex taagnaay oo jaahiliyad soo arkay oo khuraafaad soo arkay laakiin markii nebiga ugu yimid oo uu dacwadii iyo towxiidka iyo u fahamsiiyey wixii waa ka tageen waa daadiyeen beddelkeedana waxay qaateen allah subxaanahu watacaala inay ku xirnaadaan oo isaga un ay ku tiirsadaan tiirsadaan oo ay magan galaan marka dadka waxaa la rabaa waxaan in laga dadka aan laga fujin karin waxyaabahan inay intay iska tuuraan adkaartan akhristaanaan rabaa adkaartan marka waa yar tahay waxaa laga yaabaa waxyaabo ka badan oo ka dhib badan inuu u adkaysto barto wakhti badanna uu siiyo tan yartaana oo labada sadarana inuusan shaydaankii baa ka masaxayo oon rabin ilaa shaydaankay adkaartan diidaysaaye qaala xadaanaa axmed bnu abi surayj alraasiyu marka ibnu اlqayim wuxuu yidhaahdaa masaa'ibta wax towxiid u dhigmo oo lagu daaweeye ma jiro walidaalika wuxuu yidhahdaa ducooyinka ducaaءu اlkarbi murugta iyo shiddada qofka markay qabato ducooyinka lagu ducayso waa towxiid laa ilaaha ila اllahu iyo laa ilaha illa waxdahu laa shariika lahu iyo laa ilaha illa اllahu اlcadiimu اlxaliim iyo ducooyinka ducaaء ulkarbi oo dhan fiir towxiid wada calaaqada adiga iyo rabbi hadday isku xiranto oy fiican tahay shayaadiin iyo shar iyo waxyaabahaasoo dhan ilaahay waa kaa celinayaan ayb laakiin hadaad iyaga magan gasho khatar waannahu kaana rijaalu min alinsi yacuuduuna birijaalin min aljinni fazaaduuhum rahaqaa marka towxiidka oo kale ma lagu riixo yacnii dhibaato iyo kurbo kurbada marka qof qofku ka towxiid badan yahay waa ka sugnaansho badan yahay markay kurba jirto iyo shiddo ay jirto qaala alimaamu abu daawuuda raximah اllahu tacaala xadaanaa axmed bnu abi surayj alraasiyu qaala akhbaranaa makiyu bnu ibraahim qaala xadaanaa yaziid bnu abi cubayd qaala ra'aytu ahara darbatin ra'aytu waxaan arkay buu yidhi ahara darbatin raad calaamaddiisa yacnii nabar calaamaddiisa dhufasho calaamadeed fii saaqi salama salamata bnuulakwac shanshadiisan waxaan ku arkay raad yanii jug iyo dhaawac baan ku arkay faqultu waxaan idhi ma haadihi tani waa maxay qaala asaabatnii yowma khaybar maalintii khaybar bay i asiibtay faqaala annaasu dadkii waxay dhaheen usiiba salamatu salama waa la asiibay fautiya biاnnabiyi sala اllahu calayh ali wasalam nebigii baa la ii keenay fanafaa fiya yani anaa la ii keenay nebigaa la ii keenay fanafaa fiya wuu igu afuufay dhexdayda alaaثa nafahaatin saddex afuufmo saddex jeer buu yani ayuu igu tufay i afuufay fama shtakaytuhaa xata saaca ma aanan ka xanuunsanin oo kama sheeganin ilaa iyo hadda ilaa maanta meeshaas xanuun kama dareemin mar dambe oo rasuulka marka candhuuftiisa iyo neeftiisa ilaahay marka yani uu ku caafiyeeyo barako uu uga dhigay ayb qaala xadaanaa zuhayru bnu xarbin marka ruqyadu waxay noqon kartaa marka rasuulka sal ll slam tufidiisaoo kale candhuuftiisu iyado baraka iyo nafci bay wadatay amaa hayruhu marka inuu candhuuftii yani adkaar iyo wax lamida oo akhriyo ama ducooyin iyo uu la yimaadaa wanaagsan qaala alimaamu abu daawuuda raximah اllahu tacaala xadaanaa zuhayru bnu xarbin wacuhmaanu bnu abi shaybata qaala xadaanaa sufyaanu bnu cuyayna can cabdirabihi bni saciidi can camrata can caaئiشhaةa qaalat kaana الnabiyu salى اllahu عalيh ali wasalam nebigu wuxuu ahaa yaquulu lilinsaani qofka wuxuu u dhahayay idashtakaa hadduu sheegto uu xanuunsanayo yaquulu biriiqihi candhuuftiisa buu ku dhahayey uma qaala bihi wuxuu ku dhahayay fi turaabi ciiddii buu sidan ku dhahayay yanii fartii buu candhuuf ku tufayaa ayb uma qaala bihi fi turaabi caradii buu sidaan ku yeelaayey qaala bimacnaa facala caradii buu saa ugu samaynaya u gelinaya markaasuu wuxuu dhahaya turbatu ardinaa haadihi tani turbatu ardinaa dhulkeenna ciiddiisiiw biriiqati bacdinaa maca riiqati bacdinaa qaarkeen candhuuftiisa ay la jirto iyadoo qaarkeen candhuuftiisana ay la socoto yushfaa waa la caafinayaa saqiimunaa keenna jiran biidni rabbinaa rabbigeen idinkiisaa lagu caafinaya marka caafimaadka iyo shifaha wuxuu ku yimaadaa rabbi idinkiisa laakiin candhuuftan iyo qur-aankan ama adkaarta la akhrinayo oo qofka meesha ka jiran laga saaraayo iyo dhammaantood waa iska asbaab waayeta waxayna saamayntoodu yeelataa markii allah uu ugu talagalay inay saamayn yeelato turbatu ardina marka waxaa leeyahay almuraadu jumlat اlardi dhulkoo dhan baa loo jeedaa waqiila waxaa la yidhi ardu lmadiina nebigu meeshaasu ka hadlaayee ciidda madiinaa laga wadaabana waa layidhi waqiila ardu اlmadiinati khaasatan libarakatiha alimaamu nawowi sharxa muslimku labadaas ixtimaal buu sheegay marka in dhuloo dhan caam ay ku tahay iyo ardu lmadiina in laga wado ciiddaas alimaam الnawowina xadiidka sidaanu u fasiray wuxuu yidhi annahu akhada min riiqi nafsihi candhuuftiisii buu soo qaaday calىa isbacihi sabaaba farta murugsatadoo ku soo qaaday uma wadacahaa cala اturaabi ciiddii buu geliyey facaliqa bihi shay-un waxbaa soo raacay marka candhuuftii iyo qoyaankii iyo ciiddii waxbaa marka soo raacay facaliqa bihi shayءu minhu uma masaxa bihi اlmowdic alcaliil meesha jiran aw iljurxa aw iljariixa ama meesha dhaawaca buu markaa saaray qaa'ilan isagoo dhahaya marka bismi اllahi turbatu ardina biriiqati bacdina yushfaa saqiimuna biidin rabbina candhuuftiibuu marka ku dhahayaa meesha fartaas murugsatada ciiddii buu saa u gelinayaa waa ka soo qaadayaa waxbaa ka soo raacaya meeshii jiranayduu saaraya markaasuu leeyahay bismi illaahi turbatu ardina biriiqati bacdina yushfaa saqiimunaa biidni rabbina qaala xadaanaa musadadu qaala xadaanaa yaxya can zakariya qaala xadaanii caamiru can khaarijata bni salt atamiimiy ayb khaarijat bnu salt alburjumiy alkuufi maqbuulu akhraja xadiidahu abu daawud wاnasaa'iyu can camihi ibnu xajar taqriibu tahdiibka mubhamaadka wuxuu ku yidhi waxa uu yidhi khaarijatu bnu salt can cammihi fi اruqyati waa xadiidkan qiila adeerkaas waxaa la yidhi ismuhu cilaaqa ibn saxaar ibnu suxaar qiila ismuhu calaaqaةu bnu suxaar wa qiila cabdullaahina waa la yidhi ayb cabdullaahi bnu cusayr saana waa la dhahay annahu ata nabiya sala allahu calayh ali wasalam nebigu u yimid faaslama waa islaamay uma aqbala wuu laabtay raajican isagoo noqonaya min cindihi agtiisa famara calaa qowmin dad baa marka famara calaa qowmin buu soo maray dad cindahum rajulun agtoodu ou nin yahay ninka oo majnuunun waalan ninka oo muuhaqun la xirxiray bilxadiidi bir lagu xirxiray faqaala ahluhu ninkaa dadkiisii baa waxay dhaheen innaa xudinaa annaga waxaa naloo sheegay anna saaxibakum saaxibkiinna haadaa kan ah qad jaa'a bikhayrin khayr inuu la yimid fahal cindakum shayun nudaawiihi waxaan ku daaweyna ma haysana ninkaa xirxiran baa marka ay wax aad ku daaweysaan ma haysaan buu yidhi faraqaytuhu waan ku tufay buu yidhi marka bifaatixati اlkitaab faatixadii baan ku tufay fabara'a waa raystay faacطawnii mi'ata shaatin boqol neef oo arya bay isiiyeen faataytu rasuula اllahi sal ا slam nebigaan u imid faahbartuhu waan u sheegay faqaala waxa uu yidhi hal ilaa haada hal raqayta maa raqayta kuma aadan tufin miya ilaa haadaa kan maahan faatixada maahane wax kale kuma tufin miya wa qaala musadadun fii mowdicin aakhar hal qulta hayra haadaa kan waxaan ahayn ma dhahday faatixada waxaan qultu laa baan idhi may wax kale ma dhihin oo ma akhrinin qaala khudhaa qaada buu yidhi marka xoolahaas fala camrii baan ku dhaa fala camrii qasamii dhaartaydu ay tahay laman akala biruqyati baaطilin laman qofkii akala cuno biruqyati baailin tuf baaila qofkii wax ku cuno facalayhi wisruhu ayaa u qarsoon marka jawaabtii facalayhi wisruhu dembigiisaa korkiisa ah laqad akalta adigu waad cuntay biruqyati xaqin baa cuntay xaq tuftiis ayaad wax ku cuntay yacnii xaqnimaa wax ku cuntay adiga ninkii tuf baadila wax ku cuna isagaa dembi oo haystaa laakiin adiga tuftaadu waa xaq ayb xadiidka marka waxaa laga qaadanaya faatixada tufteedu inay aad u qiimo badan tahay walidaalika marka ibnuاlqayim wuxuu leeyahay kitaabkiisa madaariju saalikiinka asraar fara badan buu ka sheegayaa faatixada macaanideeda faraha badan ee yacnii ay koobayso macaani aad u badan qofkii istixdaarsan ictiqaadsan aaminsan laa shaka wuxuu leeyahay taafiiray ay ku samaynaysaa waxaan is arkaayo yidhi mako xaramka anoo ku xanuunsaday ayaan faatixada isku akhriyey xanuun aan ugu dhowaaday dhimasho faatixadaan isku akhriyey buu yidhi markaasaan waxaan dareemay sidii dabar in layga furay oo kale ayb marka qofka aaminsan macaanideedana yacnii istixdaarsan wax badan bay u taraysaan laa shaka ayb qaala xadaanaa marka waxaa kaloo laga qaadanayaa tufta wixii lagu helo inay xalaal yihiin oo qofka yacni hadduu cid ku tufo ay wax siiyaan waxa uu siiya marka waa u xalaal hadday u siiyaan si iska caadiya oo isagu aanu markii horeba shardi u xiranin iyo hadduu shardi u xirto oo hadhow shardigii markii la helana wixiisi inuu qaato waa u bannaan tahay qaala xadaanaa cubaydullahi bni mucaad qaala xadaanaa abi qaala xadaanaa shucbaةu can cabdillaahi bni abi safar can الشhacabiyi can khaarijata bni salt can camihi anahu mara qaala faraqaahu bifaatixati اlkitaab buu ku akhriyey alaaثata ayaamin saddex maalmood buu faatixada ku akhrinayay qudwatan wa cashiyatan aroor iyo galab kulamaa khatamahaa mar allaale markuu faatixada dhammeeyo jamaca busaaqahu candhuuftiisa ayuu ururinayay uma tafala markaasuu candhuuftii tufaayey oo ninkii uu ku tufaayey fakaannamaa unshita min ciqaalin waaba isagoo markaasi dabar laga furay ninkii isagoo dabar laga furay yaadmayuu ahaaday saasoo kale candhuuftii marka iyada tuftii inay daaweynaysa oo nebiguna uu candhuufta saari jiray meesha ninkanna hadda inuu sidaan yeelay abuu saciidin alkhudri waa arki doonnaa marka waxbay u taraysaa tuftaa marka fa acطowhu shay-an bay siiyeen waxbay siiyeen faata الnabiya sal slm nebigu u yimid uma dakara macna xadiiثi musadad qaala xadaثana axmed bnu yuunus qaala xadaثana zuhayru qaala xadaثana suhayl bn abi صaalix can abiihi abu saalix weeyaane qaala samictu rajula min aslam ayaan maqlay qaale kuntu jaalisan cinda rasuuli illahi sal l slam nebiga agtiisaan fadhiyey marka waa ninka uu ibhaamiyey waa saxaabi fa jaa'a rajulu min asxaabihi nin asxaabtiisa ka mid ay yimaadeen faqaala yaa rasuula allah rasuulkii ilaahayu wuxuu yidhi ludiqtu leylata caawa waa lay qaniinay oo baalladan halaqyada yaa i qaniinin falam ana ma aanan seexanin xataa asbaxtu intaan ka soo waabariistay qaala maadaa buu yidhi maxaa ku qaniinayo ku helay qaala caqrabun dibqallooc qaala amaa innaka adiga low qulta haddaad dhihi lahayd xiina amsayta markaad galab gashay acuudu bikalimaati illaahi taammaati min shari maa khalaq haddaad sidaa dhihi lahayd lam yaduraka kuma dhibeen in shaa allaahu haddaad acuudu bikalimaati illaahi taammaati min shari maa khalaq dhihi lahayd kuma dhibeen dibqalloocaas marka kuma dhibeen laba xaalad baa noqon kartaa kumaba qaniineenba xaalad kale waxay tahay hadday dhacdo inuu ku qaniinana saan kuuma dhibeen xanuunkan iyo kaarkan faraha badan kuguma reebeeno kuguma keeneen marka qofka muuminka hadda waxa ugu yar oo la kulmaayo iyo waxa ugu weyn kulligood inuun markaas yacni mashhadu rubuubiya inuu u ka arko oo kadibna marka uu gala marka mashhadu alcubuudiya mashhad اrububiya waxay tahay waxaan dhan alle inuu keeno khayr i sharga mashhad اluluuhiyana waxay tahay mashhad اlcubudiyana allaha awooddaas faraha badan leh inaad magan gasho isaga ood ku caabuddo alla barigaas iyo tuugmadaas intaad makhluuqaad iyo dad awliye iyo waxa aad tuugi lahayd qaala xadaثanaa xaywat bnu shurayx qaala xadaثanaa baqiyaةu qaala xadaثanii الزubaydiyu can الزuhriyi can طaariqin yacni bna muhaashin mukhaashin mau idiin qoran can abi hurayrata qaala utiya الnabiyu salى اllahu عalيه ali waslm nebiga waxaa loola yimid biladiiqin ku la qaniinay nin la qaniinay baa nebiga loo keenay ladaqathu caqrabun dibqallooc ay qaniintay qaala waxau yidhi faqaala waxau yidhi qaala abu hurayra wuxuu yidhi faqaala nebigii wuxuu yidhi low qaala acuudu bikalimaati اllaahi اtaamati min shari maa khalaq sidaa hadduu dhihi laha lam yuldaq lama qaniineen aw lam yadurahu ama ma ma la dhibeen ma dhibeen lama qaniineen ama lama dhibeen قال xdثna مسدد qال xdثna أbو cawاaنةa عن أbي بشhر عن أbي المتوkل عن أbي سacيid الkخdري أنa رhطا min أصxاabi النaبي slى الlه عليه aلي وsلم dad nebiga asxaabtiisa ka mid ahaa inطalquu fii safratin safar bay tageen ay u baxeen saafaruuhaa ay safreen fanazlوu bxayin min أحyaaءi الcarab qabiilo meel degan oo qabaalkii carabta ka mida ayay ku degeen faqaala bacduhum qaarkood waxay dhaheen inna sayidanaa ludiq intay marti noqdeen ay marti soori waayeen waa ka seexdeen markaasay iska tageen nin iyaga ka mida marka dad qoladii meesha deganayd riwaayo waxay leedahay sayidkoodii odaygoodii baa dibqallooc qaniine markaasay si kasta yeeleen suntii waa ka xanuun iyo kaar waa ka day weysay markaasay u yeereen iyaga ayb faqaala bacduhum qaarkood baa waxay dhaheen inna sayidanaa ludiqa sayidkeennii waa la qaniinay fahal cinda axadin minkum shay-un qof idinka idinka mida agtiisa wax ma yaallaan yanfacu saaxibanaa saaxibkan anfacayo faqaala rajulu min alqowmi nin qowmka ka mida wuxuu yidhi abuu saciidin alkhudri bowna ahaaye nacam haah wallaahi innii la arqii ilaahan ku dhaartay anu waa tufaa walaakin laakiinse istadafnaakum waan idin ka marti dalabnay inaanna marti soortaan fa abaytum waa diiddeen an tudayifuunaa inaanna marti soortaan maa ana biraaqin anigu mid tufaya maahi xataa tajcaluu lii juclan intaad iiga yeeshaan ujro intaad wax iga siisaan idinku tufi maayo aniga fa jacaluu lahu waxay u yeeleen ay kula heshiiyeen qaiican goosin min ashaa'i oo ari ah ayb goosin ari ah bay kula heshiiyeen ayb arigaasay marka kula heshiiyeen inay xoogaa ari ah ilaa soddon meelahaas riwaayaad ku dhahayeen faataahu waa yimid faqara'a calayhi umma alkitaab faatixadii buu ku aqriyey korkiisa wayadfulu waana tufaaye andhuuf buu ku tufaaye andhuufya xataa bara'a intuu ka raystay ka'annamaa sidii isaga oo unshita min ciqaalin dabar laga furay qaala faawfaahum juclahum faawfaahum wuu u oofiyey juclahum wixii lagula heshiiyey ujradoodii waa u dhammaystira isaguna alladii saalaxuuhum calayhi ay kula heshiiyeen faqaaluu waxay yidhaahdeen iqtasimuu qaybsada faqaala aladii raqaa kii tufay waxa uu yidhi laa tafcaluu sidaa ha yeelinina xataa na'tiya rasuula اllahi sal ly slam intaan nebiga uga tagno fanasta'mirahu aan ka amar qaadanna nebiga faqadow calىa rasuuli اllahi sal l slam nebigay ku soo kalleeheen fadakaruu lahu way u sheegeen faqaala rasuulu اllahi sal l slam min ayna xaggee baad calimtum ka ogaateen annahaa faatixada ruqyatun tuf inay tahay faatixadu inay tuf tahay xaggeed ka ogaateen axsantum waad hagaajiseen iqtasimuu qaybsada wadribuu lii macakum bisahmin anigana maciinna waxaad ii yeeshaan qayb iga siiya wax iga siiya buu yidhi markaa nebigooda xoolo ma doonaynin wax iga siiya wuxuu leeyahay iyaga qalbigooda inuu saafi gareeyan haddiiba nebigiiba qaatay ayagu marka maxay u noqonayaan nebigiibaaba nebiga cid ka xalaal meerasho badnayd maa jirtayn sala allahu calayh waali wasalam ayb xadiidka marka waxaa laga qaadanayaa marka tufta in wax lagu qaadan karo waxayna soo gelaya ina xaqa maa akhadtum calayhi ajran kitaab ullah waxaad ujro ku qaadataan waxaa ugu xaqnimo badan kitaabka alle tuftii marka way soo gelaysaa قال xدثنا بن بشhاaر قال xdثنا محمد بن جعفر قال xdثنا شعبة عن cبدالله بن أبي سفر عن الشhعبي عن khاaرجة بن الصلت التميمي idinkugu xijiye kaas can camihi oo xadiidkii hadda aan soo dhaafayn oo kale qaala أqبلnaa min cindi rasuuli الlah sal اه عل sلم nebiga agtiisaan kasoo baxnay oo ka soo jeesannay faأtaynaa calىa xayin min الcaرab qole carabtii ka mida baanu u nimid faqaaluu innaa umbi'naa waxaa naloo sheegay bay dhaheen annakum idinku qad ji'tum inaad timaadeen min cindi haada arajuli ninkan agtiisa bikhayrin inaad kala timaadeen khayr fahal cindakum min dawaa'in aw ruqyatin tuf ama daawo ama tuf ma haysaan fa inna cindanaa agteenna waxaa mactuuhan nin waalan oo filquyuudi xarkihiisa ku xirxiran mactuuh asalkiisu iyo majnuunka farqiga u dhaxeeya waxaa weeyaan majnuunka waa ninka waalan wax dilo wax la dilo kaasaa marka badanaa la xirxiraa ninka mactuuha ana waa ninka waalan laakiin aan waxba dilin nacam oo yacnii isaga markaa wax si ka yihiin nacam kaasaa marka la yidhaha mactuuh ayb badanaa marka mactuuhu lama xiro marka filquyuudi markuu leeyahay junuun unbaa laga wadaa majnuun nin waalan marka macnuhu qaala faqulnaa nacam ayaanu ku nidhi haa waa haynaa qaala fajaa'uu bimactuuhin nin waalan bay noo keeneeno filquyuudi xarkihiisii ku xirxiran filquyuudi xarkihii lagu xirxiray qaala faqara'tu calayhi faatixata alkitaab ayaan ku aqriyey korkiisa alaaata ayaamin saddex maalmood qudwatan wacashiyatan arooriya galab ajmacu busaaqii candhuuftaydaan ururinayay uma adfulu markaa waa tufaayey fakaأnama unshita min ciqaalin waaba isagoo dabar laga furay oo kale ya kulamaa khatamtuhaa mar kastoon dhammeeyo ajmacu busaaqiyi baan marka ururinaya candhuuftayda uma adfulu waa tufaaya marka fakaأnama unshita min ciqaalin ninkii waaba isaga oo dabar laga furay oo kale faacطawnii waxay i siiyeen juclan bay i siiyeen markaa ujro oo kale ah faqultu waxaan idhi laa maya xataa as'ala rasuula اllahi sal l slam intaan nebiga ka soo su'aalo faqaala waxa uu yidhi kul cun falacamrii man akala biruqyati baaطilin baaطil ruqyadiis qofkii ku cuno facalayhi wisruhu laqad akalta adigu waxaa ku cuntay biruqyati xaqin biruqyati xaqin xaq tuftiis ayaad adigu wax ku cuntay xadiidkii hadda aan soo marayna qaala xadaثna الqacnabiyu can maliki can ibni شhihaab can curwaةa can caaئiشhaةa زawji الnabiyi salى اllahu عalيh ali wslam ana rasuula اllahi sal slam kaana ida اshtakaa nebigu haddii uu xanuunsado yaqra'u calىa nafsihi nafsadiisa wuxuu ku akrinaya biاlmucawidaati wayanfus mucawidaadka mucawidaadka marka haddii la yidhaha qul wallaha iyo qul acuudu bifalq qul acuudu birabinaas ayay noqonayaan wayanfusu waana afuufaayo gacmihiisa markaasuu ismarinaya falama اshtadda wajacuhu xanuunkiisii markuu darnaaday kuntu aqra'u calayhi waan ku aqrinayay korkiisa wa amsaxu calayhi biyadihi gacantiisaanna markaa ayaan kula masaxayay rajaa'a barakatihaa barakadeeda rajayn aan rajaynayo yani caaisha waxay leedahay markii hore nebiga saa isku aqrin jiray markaasuu ismarin jiray markii uu xanuunsadayna anaa intaan ku aqriyay ayaan candhuuftiisa gacantiisa afuufaayey markaasaan gacantiisii baan jirkiisii kula marmarinaya xadiidkan marka wuxuu tilmaamayaa nebigu isaga waa isku akhri jiray bacdi turuq xadiidkan baa waxaa laga fahmayaa in markii uu nebigu jiraday wuxuu i amray inaan ku akhriyo oon markaa tufo oon marmariyo gacmaha fa amaranii saasoo kalea ku jirtay riwaayadaas marka waxaa weeyaan macnaheedu waa laga waxbaa ku jiro shuduud maxaa yeelay nebiga sala اllahu alayh ali wasalam waxaa kala duwan sideeda tufta qofka inuu isku tufo ama isagoon waxba warsanin in lagu tufo waa dhinac iyo waxaa kala duwan inuu tuf dalbo qofka uu raadsado tufta dalbideeda iyo raadsashadeeda towxiidka kamaalkiisay wax u dhibaysaa xadiidkii toddobaatanka kun ee jannada gelaya xisaab la'aan hum aladiina laa yastarquuna ku jirta waa kuwa aan tufid dalbin tufidda marka dalabkeeda waxaa loo diidayaa mar haddaad qof inta u tagto igu tuf dhahdo waaba iska bannaan tahay laakiinse adiga ilaahay inta tawakashid adiga isku tuf qof hadduu kuu yimaado waa kugu tufaa ku dhahan ha diidin laakiin inaad dad bariso baryadaas iyo baahidaas dantaadii aad qof u bandhigaysa ayaa laga fiican yahay oo towxiidka kamaalkiisa dejinaysa marka toddobaatankii kun ee jannada gelaysa xisaab la'aan haddaynan tuf dalbanin iyaga nebigu inuu dalbado ma dhici kartaa marka ma dhici kartaa nebigu inuu dalbado maya haddii kale waxaa imaanaysa nebigu waxaa ka tawakul badnaa toddobaatankaas kun marka walidaalika ma dalbanin nebiga sal l slam caaisha isaga ma dhihin igu tuf laakiin iyada yaa iska garatay sida xadiidkan hadda uu sheegaayo markaasay iyada ficilkeeda ah oo aan nebigu amrin bay kula ayay ugu tufaysay marka hadda qofka haddii lagu tufaayana waa oggolaanaya isaga dhib ma leh nebiga waa lagu tufay jibriila ku tufay caaisha hadda waa ku tuftay laakiin isaga marna ma dalbanin istirqaa ma samaynin manaa marka saas ibn اlqayim badaa'ic اlfawaa'idka tafsiiru اlmucawidateynka fasal dhan baa jira badaa'ic اlfawaa'idka oo ku sharxaayo mucawidateynka aad u qiimo badan saasuu kalu sheegay baabun fi الsumnati baabun ay haadaa kani baabun baab weeyaan fi الsumnati cayilinta nacam ayb qaala xadaثanaa mxamed bnu yaxya bni faris qaala xadaثanaa nuux bnu yaziid bni sayaar وهو البغدادي أبو محمد المؤdب ثقة أkرج حديiثه أبو داود قال حدثنا, قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن محمد بن إسحاق عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشةa قاaلت أراaدت أميi hooyaday waxay doontay أn تusaminanii inay cayiliso ayay doontay لدخuuلii عalى رasuuل اللahi صلى الله عليه ولي وسلم gelitaankayga aan nebiga u gelayay yani markuu nebiga guurs yacni uu la aqalgalaayey aqalgalkaygii nebiga aan marka u aqal tegaayey dartiis ayay ii cayilinaysay hooyadayda falam aqbil calayhaa falam aqbal falam aqbal calayhaa ma aanan u soo jeesanin aqbil mase aqbal فlm أqbل عalayha bil inay fiican tahay falam aqbil maanan u soo jeesanin calayhaa kaagaas yani waxyaabahaas korkooda bishayin uguma aanan soo jeesanin mima turiidu waxay doonaysa yani falam aqbil waxay ku sharxeen falam atawajah tawajuha iyo iqbaalkana isku mida falam aqbil hamzadana aniga waa hamzo ahaanu iigu xarakeeyey marka falam aqbil bsiiqaة اlmudaaric almacluum hadda falam aqbil waa siiqaة اlmudaaric qabila yaqbaluna waa dhici kartaa aqbala yuqbiluna waa dhici kartaa marka tan naga qabilada asalkeeda qabila mau aha mase aqbala buu ahaa waxaan sheegayna min aqbala sooma dhihin saasaa sax falam aqbil waay marka falam uqbil cafan فlm أqbil anaa gefsanaa falam أqbil min أqbala yuqbil iqbaalan falam أqbil ma aanan u soo jeesanin calayhaa iyada korkeeda bishayin uguma aanan soo jeesanin oo mimaa turiid waxay doonayso yani waa ay anfici waayeen waay xataa aطcamatnii intay iga quudisay alqisaaءa qajaar biruطbi timir ruطba lagu daray maca ruab yani qajaar iyo ruab ayay isiisay fasamintu calayhi waan ku cayilay ka axsani simani cayilkan ugu wanaagsan ayb marka xadiidku wuxuu tilmaamayaa un inay bannaan tahay ayb asumnatu marka waa isticmaalu simnati wa hiya dawaa'un yutasammanu bihi annisaa naagaha lagu cayiliyo saasay ka dhigan tahay baab fi اlkaahini baabun ay haadaa kani baabun baab weeyaan fi اlkaahini kitaab gaabilowga kaahin marka waxaa laga wadaa qofka qeybka ka hadhadlo oo waxyaabaha maqan yidhaahdo waan ogahay ayb oo isagu marka sheegto umuurahaas qeybka caraafna waxaa weeyaan waxay ku kala farqiyaan caraafka waxyaabaha joogo oo laakiin dadka indhahooda ka maqan ayuu kaas ka warramaa caraafka kaahinkuna waxyaabaha soo socdoo ka warramaa bacdu nusakna meeshan kitaabay ka dhigayaan ayb qaarkoodna marka baabun fi lkaahini bay dhahayaan saasaana fiican ayb qaala xadaanaa muusa bnu ismaaciil qaala xadaanaa xamaadun xaa waxadaanaa musadadun qaala xadaanaa yaxya can xamaad bni salma can xakiimin اlأhram can abi tamiimata can abi hurayrata ana rasuula اllahi sal l slm qaal man ataa kaahinan kaahin qofkii u yimaado qaala muusa fii xadiiihi wuxuu ku yidhi fasadaqahu bimaa yaquul waxa uu dhahayana u rumeeyo uma اtafaqaa way iswaafaqeen ow ata imra'atan ama naag u yimaado qaala musadadun imra'atahu naagtiisa u tago xaa'idan iyadoo xayd qabto ow ata imra'atan ama haweeney u yimaado qaala musadadun imra'atahu buu yidhi naagtiisa ninkii u tago fii duburihaa gadaal uga tago faqad bari'a mima anzla اllahu calىa muxamed wixii nebi moxamed lagu soo dejiyey waa ka beri noqday haddii uu xalaashadana waa ka beri noqday oo gaalnimo uga beri noqday haddii kalena waxaa weeyaan gaalnimo ugama beri noqonin waxaan o dhan marka waa dunuub middan waxaan sheegayaa naag naagtiisa iyo iyadoo xayd qabta u taga iyo isagoo gadaalka uga taga iyo gaalnimo diinta looga baxa maahane waa xaaraan iyo kabaa'ir ayb diinta uga bixi maayo maxalushaahidkiisa man ataa kaahinan waaye nusaxadiidta qaar marka waxay dhahayaan fasadaqahu bimaa yaquul kaahinkiibuu u yimid waa u rumeeye wuxuu dhahayo faqad kafara bimaa unzila calaa muxamed haddii uu u tagana man ataa caraafan xadiid kale waxaa jira ou kaahinan lam tuqbal lahu salaatun salaatu arbaciina yowman ama lam tuqbal lahu salaatu fii arbaciina yowman afartan maalmood salaad looma aqbalayo marka qaar baa waxay ku kala saaraan hadduu u tago oo akhbaar hayb iyo waxa inuu ka ogaado laakiin aanu soo rumayninba waa afartan maalmood salaad lagama aqbal hadduu rumeeyana waaba waxay leeyihiin faqad kafara bima unzila calaa muxamed saasay u kala tafsiiliyeen qaar u tagadaasna markaa waa wixii ninkii ugu taga kahano wa ee ninkii u tago si kale ugu tago isaguo ma gelaayo baabka ataadaas maaha yacni sideedaba qofka u taga ma laga wado oo qofkii marka kahanada iyo waxyaabahaas ugu tago ayb iddicaau ulgeyb buu sheeganayaa qofkanna waa u rumaynayaa taasaa marka aada khatar u ah ayb lam tuqbal lahu salaatun fii arbaciina yowman marka la leeyahay fartan maalmood salaad lagama aqbalana yani kama ansaxaysa ma laga wado salaadda waa laga rabaa haddii uu tukadana maku soo celinayo salaadiina laakiin salaad wax amara'a ma helaayo wax ajara ma helaayo yacnii saasaa laga wadaa ee sixa ma laga wadaa baabu اnadari fi الnujuumi baabu bayaani xukmi الnadari fi الnujuum xidigaha fiirfiirintooda waxa ku soo arooray caddayntiisiiba u baab yahay xidigii marka in la faashado saddex waxyaabood marka sharcigu wou tilmaamay in lagu fiirin karo oo qur-aankuna uu tilmaamay jihada qiblada iyo waxaa in lagu ogaado wa calaamaatin wabinajmi hum yahtaduun in lagu ogaado ziino qorax xidiguhu inay u yihiin cirka iyo waxa kaloo alla u abuurayba xidiguhu waxaa weeyaan inay noqdaan hujuuman lishayaaطiin shayaadiinta in lagu rajmiyo shayaadiintaa lagu tuuraa samaday qurxiyaan jihadana waa lagu fahmaa wixii saddexdaa ka baxsan qofkii u qaato waa dhumay nasiibkiisiina waa nasiib xumaaday ayb قال xdثna أbو بكر بن أbي شhيبة ومسدد المعنى قال xdثna يحيى عن عبayd الله بن الأخنس عن الوليد بن عبد الله عن يوسف بن mاhك عن بن عabاaس قال قال رsuuل اللh صلى اه علي سلم mن اqتaبسa علما cilmi qofkii qaato maن اqtabسa ay أhذa وxasلa وتacalama man اqtabسa qofkii qaato cilma cilmi ama barto cilmi oo min الnujuumi xidigaha اqtabasa shucbaةa min الsixri wuxuu bartay ama qaatay qayb sixirka ka mida zaada maa zaada zaada wuu kororsaday maa zaada wixii uu kororsaday marka cilmiga nujuumta marka waxay tahay tasiir taaiir iyo yanii iyo iyo markaa iyo kayrkiisa taأiir ahaan qofkii yanii xidiguhu inay dhulka saamayn ku leeyihiin iyo in waxaa soo socda lagu ogaado iyo waxyaabahaas qofkii barto waa midda la diidaya amaa ninkii xidigaha barto oo jihada meeshay ka jirta soo ugu ogaado iyo manaasishooda iyo oo u isticmaalo awqaadda salaada iyo ama awqaado yani jihooyinka qiblada iyo ay jirto iyo jihada qiblada ay jirta iyo kaas dhib ma lahan ee midda la sheegaya waa calaa jihati ta'hiir xidigaha faalsigooda ninkii wax ka barbarto قال xdثna القعنبي عن مالك عن صالح بن kayسان عن عubayd اللh بن عبداللahi عن زaيد بن khالد الجuhaniي أنhu qاal صلىa لna رasuuل الlahi صلى سلم nebigaa noo tukaday saلاaةa صبحi buuna tujiyey bاlxudaybiyaةi xudaybiya fيi iri samaaءin roob gadaashiisa ii iri samaaءin n fيi iri maطrin roob gadaashiisa n habeen roob da'ay kaanat min الleyli habeenkii yani la helay da'day falama insarafa aqbala cala annaasi markuu salaaddii ka soo gadoomay dadkii buu soo qaabilo ku soo jeestay faqaala hal tadruuna maadaa qaala rabbukum waxa uu yidhi ma garanaysaan rabbigiin waxa uu yidhi qaalu اllahu warasuuluhu aclam alle rasuulaa ku cilmileh qaala waxa uu yidhi qaala wuxuu alla yidhi asbaxa min cibaadii mu'minun bi wa kaafir addoommadayda waxaa soo waabariistay mid i rumeeyey iyo mid igu kufriyey faama man qaala qofkii yidhaahdo muqirnaa bifadli اllaahi waraxmatihi fadliga alle iyo naxariista alla na lagu roobeeyey fadalika mu'minun bi kaafirun bilkowkab waa qof markaa anigii rumeeyey yani kowkabkana ku gaaloobay xidiga xidiga yani ama dirirka mid ku gaaloobayo wa amaa man qaala qofkii yidhaahdo mutirnaa binaw'i kadaa xidig hebel baana lagu roobeeyeyna fadalika kaafirun bi mu'minun bilkowkab waa mid anigii diiday oo nicmadeyda diiday oo igu kufriye kowkabkana rumeeyey imaamu shaafici marka wuxuu yidhi waxaa loo kala qaadayaa laba xaalad haddii marka uu yidhaahdo ictiqaad hadduu ku jiro oo xidiguhu inay iyagu roobka saamayn ku leeyihiin iyo inay iyagu roobka keenaan iyo waxa hadduu ictiqaadsan yahay waa gaalnimo kufri akbar haddii kale laakiin oo sidaa aanu ictiqaadsanayn oo laakiin afkiisu sidaa uu dhahayo markaas waxaa weeyaan waa shirki xagga lafdiga iyo oo aan diinka looga bixino shirki asqaar inuu yahay ayb yuu sheegay abubakr ibnulcarabina afar qaybood oo kale u qaybiyey laba qaybood marka kufri akbar ah yuu ka sheegay qayb waxaa weeyaan haddii roobkaa yani roobka xidigahaa keena hadduu yidhaahdo ama uu yidhaahdo ilaahay baa keena laakiin ilaahay roobkaani xidigaha ayuu ku abuuraa saasayna ay ku yimaadaan iyaga la'aantood roob ma imaanayo waa kufri akbar iyada laftirkeeda suuro kaleoo saddexaadna waxaa weeyaan inuu yidhaahdo yacnii roobku xidiguhu waa iska sabab ilaaha keena laakiin waa sabab iyo hadduu yidhaahdo saas oo kalena waxaa weeyaan kufri asqar ah xaalad afaraadna waaba bannaan tahay oo in la yidhaahdo xidiguhu markay meeshaas joogaan iyo bishaas marka la joogo ayaa caadada la arki jiray sida la arki jiray roobka wakhtigaas u imaadaa taas wax dhiba maaha oo qofku inuu yidhaahdo yacnii bil hiblaayo iyo yacnii wakhti hiblaayo yaa roobku badan yahay in la helo xag alle laga helaa sida badan hadduu sidaa leeyahay wakti uun ugu asteeyey wakti un uu ka dhigtay iyadu waa jaa-is dhib maaha baabun fi اlkhai wazajri اطayri baabun ay hada kani baabun baab weeyaan fi اlkhai faalkii xariiqyadii dhulka wixii lagu xariiqayay iyo wazajri اطayri shimbirka eriiddiisa kicintiisa قال xدثنا مسدد قال xdثنا يحيى قال xdثنا cوف قال xdثنا حyاn قال غyر مسدد حyاn بن العلاء ويuقaaل حyاn بن مخاaرق حyاn بن العلاء قال xdثنا قطن بن qبيصة هو قطن بن qبيصة بن المخاaرق الهiلاaلي صدوq xyاankuna waxaa weyaan حyاn بن مخاaرق yaa la dhaha أبوالعلاء مqبول أخرج xadيiثه أbو dاود والنسائي عن أbيه qبيصة بن مخاaرق قال سمعت رsuuل اللhi صلى الله عليه لي وسلم يقuل نبgaan mقلay oo dhahay العyاaفة والطyرة والطرق من الجiبت ayb rasuulko sidaa dhahaya baan mqlay buu leeyahay العyاaفaة شhimbirkoo la eriyo ayb wاطiyaratu baasaysiga wاطiyaratu baasaysiga wاطarqu faalka arigu marka waxaa weyaan waa faalka diyarada waa baasaysiga ciyaafadana shimbirkoo la eriyo siyaabo kala duwan oo loo sheegaa aلطarqu الزajru buu yidhi shimbirkoo la eriyo wاlciyaafatuna alkhaطu waa isu dabamariye marka wاlciyaafatu ciyaafaduna alkhaطu weeyaan dhulka waxa lagu xarxariiqo faalka annaga aan faalka dhahno waa faalka min aljibti bay ka mid yihiin daaquudka aljibti min aلطaaquut qaala xadaثna bnu bashaar qaala xadaثna moxamed bnu jacfar qaala cawfun alciyaafaةu zajru الطayri waطarquna alkhaطu yukhaطu fi اlardi dhulka lagu qorqoraayo waاljibtuna min الشhayطaan qaala xadaثna musaddu qaala xadaثna yaxya can اlxajaaji الصawaaf qaala xadaثnii yaxya bnu abi kaثiir can hilaal bni abi maymunaةa can caطاء bni yasaar can mucaawiyaةa bni اlxakm الsulamiy qaala qultu yaa rasuula الlah waxaan idhi rasuulka ilaahayo waminaa rijaalun rag baa naga mida yakhuطuuna dhulka xarxariiqo qaala kaana nebiyu nebi wuxuu ahaa min alambiyaa'i ambiyada ka mida yakhuطu inuu dhulka xariiqayo faman waafaqa khaطahu faman waafaqa qofkii waafaqo khaطahu xariiqyadiisa fadaaka waa kaas qofkan waafaqinna hadda waxaa weeyaan min aljibti iyo ku jiraa yaa waafaqi kara marka ma leh nebi nebiyada ka mid ah dhulka xariiqi jiray oo allah subxaanahu watacaala aayad uu uga dhigay annaga marka nalooma sheegin cilmi aan ku gaarnana ma hayno mana arki karno marka cid waafaqaysa ma jirtoo kaley ka dhigan tahay xadiidkii dheeraayo saxiix muslimka ku jirayna waayo kan baabun ay haadaa kani baabun baab weeyaan fi طiyarati baasaysigii aطiyara marka waa baasaysi guud wixii la rababa ha lagu baasaysto قال xدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن سلمة بن كhayل عن عيiسى بن cاaصم عن زر بن حbayش عن cبد الله بن مسعوudi عن رasuل اللh صلى اه علي وسلم qاaل aطyaraة شhirك aطyaraة شhirك aطyaraة شhirك baasaysigu waa شhirki ثaلاثا وmaa minaa kelmaddan marka yaal ibnu mascuuda leh وmaa minaa annaga nagama mid aha ilaa hadiiba uu naga mid yahay tactariihi baasaysigu waa qalbigiis waa soo gelaya wamaa minaadan marka waa mudraj waana min kalaami ibni mascuud maxaa yeelay nebigu inuu dhaho waa mustaxiil oo nebigu inuu yidhaahdo wamaa minaa qof annaga naga mida ma jiro ilaa waa baasaystaa rasuulka ilaahay ma baasaysta isagana qalbigiisana ma soo gelayso marka wamaa minaadan siduu sheegi doono waa min kalaami cabdillahi bni mascuud wamaa minaa ilaa walaakina allaha laakiin alla yudhibuhu bitawakuli tala saarashada tawakulka ayuu ku tegsiiyaa ilaahay qalbiga intay soo gasho ayaan laakiin inta ka baxno warkeeda iska dayno ayaan ilaahay tala saarannaa intaasaa marka tegsiinayso tawakulkaa ayaa tegsiinaya ayb laakiin ninkii ay qalbiga u degto oo safar uga haro ama yacnii shaqo uu qabsan lahaa u daayo kaas waa marka midda ay marka shirki ku hogaaminayso ayb wamaa minaa ilaa watactariihi wyactariihi اtaayuru taayurkii baa usoo banbaxaya qaala marka diyaradu marka waa shirki baa lagu tilmaamay xukunkeedu waa saas marka qofka inuu ka dheeraado maxaa yeele waxaa ku jirta waxaan nafciyo dur midna lahayn oo nafciyo dur laga fiirinayo qaala xadaثna mxamed bn اlmutawakil alcasqalaaniyi wاlxasan bnu caliyin qaala xadaثna cabdالraزaaq qaala akhbarana macmaru can الzuhriyi can abi salmta can abi hurayrata qaal qaala rasuulu llaahi sala allahu alayh ali wasalam nebigu wuxuu yidhi laa cadwaa cudur la ysqaadsiiye ma jiro cudur la ysqaadsiiye marka ma jiro waa maxa asalku waa saas ayb xadiidka kalena fira min almajduumi firaaraka min alasad ninka juudaanka qaba ka carar saad libaaxa uga cararaysoo kale wuxuu noqonayaa isaga marka ibnu xajar wuxuu leeyahay wuxuu noqonayaa adiga hayaa hadhow waxaa lagu diidayaa inaad qadarkii ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu uu qadaray inaad dood iyo khusuumaad ku furto ayaa lagu diidayaa maalan qofkii baa qof jiran buu iska ag fadhiisanayaa kama dheeraanayo berri markuu isagii jirrada wuxuu leeyahay kaasaa jirradan ii keenay taasaa marka wax qalad ah macnaha shar iyo khayr alla xaggiisay ka imaadaan marka waa saddu dariica fira min almajduum aa arkayso waa un min baabi saddi dariica inaad warkaas intaad ku qowli lahayd ood qadarka la doodi lahayd haba dheehin qof jiran haagtegin iska dhaafna inta hadhow saa dhehi lahayd macnuhu sidaas waaye maahane jiro maa ilaahay umbaa kanna allah u keena kanna allah u keena qaar culammada ka midana waxay yidhaahdeen tan waxay ka hadlaysaa xaqiiqada midka kalena sababtuu ka hadla fira min almajduum mukhaaladadu marka waa sabab cudurku ku faafi karo laakiin allah keena mar walba labadaas towjiih ayay sheegaan walaa safara safarna ma jiro oo waa maxayna safaray baasaysa jireen bisha safar ma guursanayaan ma safraayaan waa baasaysa jirin maya ama walaa safara safarkii aad dib u dhigi jirteen innama nasiicu ziyaadatun fi اlkufri yudallu bihi aladiina kafaruu yuxilluunahu caaman wayuxarimuunahu caaman marka safarka sanadna waa xarimi jireen sanadna waa xalaalayn jireen taasaa la diiday walaa haamata haamo wax la yidhaahna ma jiro alhaama macnaheedu marka waxaa weeyaan shimbir waxay leeyihiin qofka marka la dilo qabrigiisii buu ka soo baxaa markaasuu ku dul wareegaa maanta dhan ilaa looga aaro qofkaas oo waxay leedahay isquuni isquuni isquuni iwaraabiya iwaraabiya carabtu waxaasay aaminsanaayeen ilaa looga aaro marka loo aaro waa iska tegaysaa waxaas wax jira maaha marka khuraafaad idu marka saasuu ka dhigan yahay gabayadoodii iyo xataa waxyaabahaas waa ku jiri jirtay bacd ahlilcilmina waxay dhahaan haamadu waxaa weeyaan waa shimbir guriga uu soo koro waxay aaminsanaayeen waxay dhihi jireen nacatnii nafsii ow ahlii inaan dhimanayo ii sheegtay ama ehelkayga in layga dhimanayo ii sheegtay waa siday soomaalida guumayska ay ka aaminsan yihiin guriga uu soo fuulo dadaa ka dhimanaya qabaan ayb nafsu yani alxikaaya ayb macno kalena waa lagu sheegay oo bacd ahlilcilmi ay ku tilmaamaan walaa haamata macnaha waxaa weeyaan meydkiibaa wuxuu noqonayaa marka ayb kaanuu yazcumuuna ana cidaama almayiti tasiiru haamatan shimbiray noqona fatatiir waa duulaysaa waxaasoo dhan wax jira maahan baa marka xadiidka macnihiisa laga wadaa faqaala acraabiyu nin reebaadiya wuxuu yidhi maa baalu libili geela xaalkiisu waa maxay takuunu fi ramli takuunu way ahaanaysaa fi ramli bacadka bannaan yani meesha bacadka kaannaha dibaa sidii ugaar oo kale ayay ugu soconaysaa bacadka fayukhaaliduha albaciiru rati ayaa dheehaayo alajrabu cadhaysan fayujribuhaa andhadi cadhadiiba u keenayaa markaas markaasaysa soconayn qaala waxauu yidhi nebiga faman acda alawala kii u keenay iyada yaa cadhada u keeneen yaa ku daartay isaga cadhada soco soco soco soco kii ugu horreeyey yaa u keenay marka neefkii ugu horreeyo cadha ku dhacda yaa u keenay isaga ilaahay soo uma keenin waa saas marka ayb marka wax uu fahmi karo ayuu wax ugu sheegay qaala macmarun qaala zuhriyu faxadaanii rajulu can abi hurayrata annahu samica rasuula اllahi sal l slam yaquul laa yuuridanna mumridun laa yuuridanna younan soo aroorinin mumridun mid xoolihiisu jiran yihiin calaa musixin mid xoolihiisu caafimaad qabaan korkooda yaanu ku soo aroorinin oo keenin qaala faraajacahu rajulu faqaala alaysa qad xadatanaa ana nebiya sal slam qaal nin baa marka ku celiya soo nooma sheegin nebigu inuu yidhi laa cadwaa walaa safara walaa haama soo adiga nooma sheegin qaala lam uxadikumuuhu idiinma sheegin buu abu hurayra qaala zuhriyu qaala abu salamata qad xadaa bihi abu hurayra waa noo sheegay wamaa samictu abaa hurayrata ma aanan maqlin abu hurayro nasiya iloobay xadiian xadii qadu weligiis hayrahu kan aan yani abu hurayro xadii iloobay ma arkin buu yidhi kan maahanadiikan marka wuu iloobay isaga xadii marka keligiina ma warininoo ibnu cumar iyana waa wariyeen xadii kale waa kaas قال xdثna القعنبي qال xdثna cبدالعزيز yعن بن محمد عن العلاء عن أبيهi عن أbي هريرةa qال qاla رasuuل الlahi صلى اه علي sسلم لاa عdوى ولاa hاmة ولاa نوء ولاa sفر الnوء waxaa weya xidiga qال xdثna محمد بن cبدالرحيم بن البرقي أن سcيiد بن الحكم xdثهم qال أخبرna يحيى بن أيوب qال xdثني بن عجلان qال xdثني القعقاع بن حكيم وعbaydاللhi بن مqسم وزيد بن أسلم عن أbي صالح عن أbي هuريرaةa أن رsuuل الlahi sل اه sلم qاal lاa غuul غuul ma jiro غuul marka waxay u yaqaaneen darb min الجini wax jiniga ka mida noocyo jiniga ka mida oo dadka bannaanada iyo meelaha safarka markay yihiin lama degaanada intay u istaagaan bay dadka dhumiyaan meelay uga qayqayliyaan hadduu fiiriyana wax jooga ma leh jidkiibuu marka ayuu ka dhuminaya marka khaطaabi wuxuu leeyahay macnaha xadiidka maahan jinnigaas maba jira ma laga wado waa jiraa jinnigaas laakiin waxa ay wax ku dhumiyaan waa biidn illaahi wax qudrada alla ka baxsan wax kuma dhumi karaan saasaa xadiidka macnihiisu qaala abu daawuud quri'a cala alxaaris ibni miskiin waana shaahidun qaala ahbarakum ashhabu qaala su'ila maalikun can qowlihi laa safara qaala ina ahla aljaahiliyati kaanuu yuxiluuna safar waa xalaalayn jireen yuxiluunahu caaman wayuxarimuunahu caaman fqاl النبي slى الlه عليه لي وsلم laa sفra qاl xadثna mحamed بن المصفى qاl xadثna baqyة qاl qultu لمحamdi yعni بna rاashidi qowlhu haama qaala kaanat الجاahليaةu taquul waxay dhihi jireen laysa أxadu qof ma jira yamuutu dhimanayo fayudfanu la duugayo ilaa kharaجa min qabrihi qabrigiisa waxaa ka soo baxo haamaة buuma yani shimbir qultu faqowlhu sفr qaala samictu ana أhla الجاahليaةi waxaan maqlay jaahiliyada yastashcimuuna bisafar bisha safar waa baasaysan jireen faqaala الnabiyu salى اllahu عalيh ali wasalam nebigu wuxuu yidhi laa safara qaala muxamedun waqad samicnaa man yaquulu waxaan maqalnay dad dhahayo huwa wajacun waa cudur ya'hudu fi lbaطni caloosha qabto fa kaanuu yaquuluuna huwa yucdii waa faafaa bay dhihi jireen faqaala laa safara saddex tafsiir saddex tafsiir waa marka qaala xadaanaa muslim bnu ibraahim qaala xadaanaa hishaamu can qataada can anas ana الnabiya salى اllahu عalيه ali wslam qaal laa cadwa walaa طiyara wayucjibuni اlfa'lu الصaxiix fa'lu saalixu faalka suuban ayaan jecelahay oo cajab gelinayo samasaadsiga wاlfa'lu saalixuna alkelimaة اlxasanatu kelmadda wanaagsan hadalka fiican oo samasaadsiga wanaag la saadsado isagu kaa nebigu waa jeclaa wuuna fiicnaa qaala xadaanaa muusa bnu ismaaciil qaala xadaanaa wuhaybun can suhayl can rajuli can abi hurayrata ana rasuula اllahi sal slam samica kelimatan buu maqlay kelimad faacjabathu way cajab gelisay faqaala akhadnaa fa'laka min fiika wuxuu yidhi akhadnaa fa'laka samasaadsigaagii baan qaadannay min fiika afkaagaanba ka qaadannay ninkii buu saa ku yidhi hadalka wanaagsan sheegay hadalka wanaagsan waa jeclaawo qaala xadaanaa yaxya bnu khalf qaala xadaanaa abu caasim qaala xadaanaa bnu jurayj can caطaa qaal yaquulu naasun dad waxay dhahayaan asafaru wajacun yaahudu yaahudu fi اlbaطni qultu malhaamatu qaala yaquulu naasun alhaamatu alatii tasruku haamatu الnaas tan markaas yacni qaylisow haamatu الnaas walaysat bihaamati اlinsaan suu idin dhahe alhaamatu alatii tasruku tan qayliso haamatu الnaasi waa walaysat bihaamati اlinsaan madaxa dadka ma ahan walaysat bihaamati اlinsaan yanii bani aadamka madaxiisa madaxan ilaa haama ayaa la yidhaha mogtahay kaas maahan buu le innamaa hiya daabatun waa daabad shimbir qaala xadaanaa axmed bnu xambal abu bakr bnu abi shayba almacnaa qaala xadaanaa wakiican can sufyaan can xabiib bni abi haabitin can curwata bni caamirin qaala axmed alqurashiy ayuu axmed bnu xambal qaala dukirat idiyaratu baasaysigii baa la sheegay cinda الnabiyi salى اllahu alayh ali wasalam nebiga agtiisa faqaala waxa uu yidhi axsanuha alfa'lu kan ugu wanaagsan waa samasaadsiga walaa taruddu musliman muslimna ma celiso iyada laftirkeedana muslim dantii ou lahaa kama celiso faidaa ra'aa axadukum midkiin hadduu arka maa yakrahu wax uu nacayo falyaqul allaahuma laa ya'tii biاlxasanaati ilaa anta ha yidhaahda ilaahu xasanaadka lama yimaado wax wanaagsan adiga maahe walaa yadfacu sayi'aati ilaa anta sayi'aadkana ma riixo ilaa anta adiga maahan walaa xawla walaa quwata ilaa bika sidaa qaala xadaanaa muslim bnu ibraahim qaala xadaanaa hishaam can qataada can cabdillaahi bni burayda can abiihi ana اnabiya sala اllahu alayh ali wasalam nebiga kaana laa yatadayaru min shayin waxba ma baasaysan jirin wa kaana idaa bacaa caamilan shaqaale hadduu dirana sa'ala can ismihi magaciisuu weydiinayey faidaa acjabahu ismuhu magaciisa hadduu jeclaado ou cajabgeliyo farixa bihi waa ku farxaayey wa ru'ya waxaana laga arkaya bishru daalika arrintaa yanii bishaaradeeda iyo yanii fii wejhihii baa laga arkayo wejigiisa furfurnaanta wejigiisaa laga arkayo wain kariha smahu magaciisa hadduu dhibsadana ru'ya karaahiyatu daalika fii wejhihi arrintaa nacaybkeeda wejigiisaa laga dareemaya yacnii magaca wanaagsan iyo hadalka wanaagsan iyo waa nebigu waa samasaadsanaya waidaa dakhala qaryatan qarya hadduu galana sa'ala can ismihaa magaceedu weydiinaya fain acjabahu smuhaa farixa bihaa waru'ya bishru dalika fii wajhihi wain kariha smahaa ru'ya karaahiyatu dalika fii wajhihi ayb marka waxyaabaha wanaagsan in la samasaadsanay qaala xadaanaa muusa bnu ismaaciil qaala xadaanaa abaanu qaala xadaanii yaxya ana alxadramiya bna laaxiqin xadaahu can saciid bni اlmusayib can sacdi bni malikin ana rasuula اllahi sal ly slam kaana yaquul laa haamata walaa cadwa walaa طiyarata wain takun iطiyaratu fii shayin baasaysigu hadduuba shay ku dhex jiro fafi اlfarasi wاlmar'ati wاddaari faraska naagta iyo guriga ayuu ku jiraa bacd alculamaa marka waxay dhaheen waa haddii baa la cabira haddiiba uu jiro baasaysi hadalkan marka ma tusaayo inuu baasaysi jiro saasay dhaheen ayb xadiidkan marka isaga waa xadiid saxiixa weeyaan isagoo siyaabo badan u soo aroorana waa jiraa bukhaarigana waa ku jiraa qaala xadaana alqacnabiyu qaala xadaanaa maaliku can ibni shihaab can xamzata wasaalimin ibnay cabdillaahi bni cumar can cabdillahi bni cumar ana rasuula اllahi sal slm qaal ashu'mu fi اdaari wاlmar'ati wاlfaras baasku wuxuu ku jiraa daarta iyo naagta iyo faraska caaisha marka xadiidkan waa diidi jirtay waxayna dhihi jirtay abu hurayra waa gafayo samica bacdan warkii qaar buu maqlay qaarna ma maqal bay dhihi jirtay oo wuxuu soo galay nebigoo dhahaya yahuuddu waxay tidhaahdaa ashu'mu fi اdaari wاlmarأati wاlfaras yahuud waxay tidhaahdaa buusan maqlin buyay dhihi jirtay laakiin abu hurayra keligii ma werinina ibnu cumar iyo saxaabo kalea wariyeen xadiidkanna waa jira waana xadiid saxiix ah macnihiisa laakiin waxaa weeyaan macnaha ugu ugu badanoo culimmadu ay sheegeen waxaa laga wadaa qofku haddii uu inta meel soo dego guri dhibaato uu dareemo ama dhibaato xag alle uga timaado guriga ha ka wareegsado intuu saddan lidariicati hadhow intuu dhihi lahaa dhibaatadii hadday sii badatay intuu dhihi lahaa gurigaana waxaan ii keenay iyo naagtan baa ii keentay iyo intuu dhihi lahaa naagtan marka naag ma dhashaa waayo dhibaatada dhibaatay ii keentay waxaan ma qabi jirin nin maal badanaan ahaay markaan iyada guursadayaan baaba'ay yacnii saa intaa dhihi lahayd iskagaba taga anuu saas ku jiraan tii laacad waabay isku mid yihiin qadarka intaa la munaasacon lahayd iskaga dheeraa u bedel bayb maanuu saasoo ibnu xajarna uu sheegay bacdu selafna laga sheegay ashuumu fi daari wاlmar'ati wاlfaras quria qaala alimaam abu daawuud raximah اllah quri'a calى alxaariث ibni miskiin wa ana shaahidun akhbaraka bnu اlqaasim qaala su'ila maalikun can shu'mi fi اlfaras wاddaar qaala kam min daarin sakanahaa naasun badanaa buu yidhi daar dad ay degeen fahalakuu ay halaagsameen uma sakanaha aakharuuna kuwo kalea degay fahalakuu ay baaba'een fahaada tafsiiruhu fiima nuraa saan u malaynayna annaga saas waa tafsiirkeeda guryo waa jiraan yacnii qof intay soo dego waa gubanayaan qolada waa iska tegayaan qolo kalea soo degayso waa dumayaa waxbaa ku dhacaya nam marka wuxuu leeyahay taas baan u aragnaa buu yidhi in laga wado yanii gurigooduu saasoo kale kugu noqdo iskaga tago beddel intaad hadhow qadarka la doodi lahayd oo aad waxaan duriya nafci lahayn aa u nisbay lahayd qaala abu daawuud qaala cumaru radia allaahu canhu cumar waxa uu yidhi xasiirun fi lbeyti gogol guriga taallaa khayrun ka khayr badan min imra'atin laa talidu naag aan dhalaynin ayb marka kaannahu shu'miga naagta wuxuu ka dhigayaa inay madhasho tahay oysan dhalaynin dhalmadii iyada maa haysata ilaahay baa hayeenaaskeedamara qaala xadaa marka laakiin hadduu isagu is yidhaahdo amaad yacnii isagu si uun marka qalbigiis wax u galaan ha iska daayay bannaanka ha ka maro hadhow haddii kale wuxuu dhahayaa shiddo ka waaweyn markay ku dhacdo tana ii keentay buu leeyahy warkaasna war qadarkii dood ku ah qaala xadaanaa makhlad bnu khaalidin cabaasun ilcambariyu اlmacnaa qaala xadaanaa cabdالraزaaq qaala akhbaranaa macmaru can yaxya bni cabdillaahi bni baxiir قال أخبرنيi من سمع فروة بنa مسayك قال قلت يا رsuuل الله أرض عindnaa dhul أgteena يuقaaل لahaa أرض أبyn laihaahdo hiya أرض riifinaa baadiyaheenna dhulkiisii way وamiiratunaa weyaan أرض miiratinaa badarka meeشhan ka soo qaadana waa dhulka badarka uu ka baxo aan marka badar ka soo qaadno وإنhaa iyadana وبiئaة waa cudur badan tahay أو qاaلa وbاؤhaa شhadيid cudurkeedu waa baas daran yahay faqاala النبiyu slى الlaه عليه لي وsلم nebigu waxau yidhi dachaa canka iskaga tag faإna min الqaraفi التلفa faإna min الqaraفi dhowaanشhada waxa ay tahay التلفa baaba yaعnii waxun dhowaanshadoodu baaba ay leeyihiin faإna التلفa baaba'u min alqarafi buu ka ahaadaa wax u dhowaanshada sharta iyo waxa xunoo loo dhowaado ayaa baaba uu ka ahaadaa marka haiskugu dhowaanno iskaga tag xadiidkan isnaadkiisu waa daciif nin mubhama ayaa ku jira qaala xadaana alxasan bnu yaxya alurduniy qaala xadaanaa bishru bnu cumar can cikrimata bni camaarin can isxaaqa bni cabdillahi bni abi طalxa can anas bni maalikin qaala qaala rajulu ya rasuula allah inaa kunaa fii daarin guri baan ahayn kaiirun fiina cadaduna kaiirun uu badan yahay cadadunaa tiradeennu fiiha gurigaa dhexdiisa waa ku badnaa wa kaiirun fiiha amwaalunaa maalkeennana waa ku fara badnaa fataxawalnaa waan wareegnay ilaa daarin ukhraa guri kalaan u wareegnay oon degnay faqalla fiiha cadadunaa tiradeennii waa ku yaraatay wa qallat fiiha amwaalunaa maalkeenniina waa ku yaraaday faqaala rasuulu llahi sal l slam nebigu waxa uu yidhi daruuha iskaga taga damiimatan madmuumatan iyadoo la eedeeyey iyadoo la nacay iskaga taga gurigaan xadiidku marka waa xasan macnaha macnihiisu waa maxay macnihii aan sheegnay haddaad idinku qalbigiinnu macnahaasba galay iskaga taga hadhow intaad qadarkii wax dhihi lahaydeen qaala xadaanaa cuثmaan bnu abi shaybata qaala xadaanaa yunus bnu muxamed qaala xadaanaa mufadal bnu fadaalata can xabiib bni الshahiid can muxamed bni اlmunkadir can jaabirin ana rasuula اllahi sal ا l slam akhada biyadi majduumin nin juudaan qaba gacantii ayuu qabtay fawadacahaa macahu maciisa ayuu la dejiyey fi lqascati xeerada nin juudaan qabo gacanta ka qabtay gacantiisii isagiiba xeeradii yaa isaga maciisiibuu xeeradii la geliyey gacantiisii wa qaala waxa uu yidhi kul cun buu yidhi cun iqatan billaahi buuna saa u yeelay kalsooni alla uu ku qabo wa tawakulan calayhi iyo tala saarasho uu tala saaranaya xadiidkan isnaadkiisu waa daciif mufadal ibnu fadaalaa ku jiro ibnu cadiy tarjamadiisa kaamilka wuxuu ku yidhi lam ara fii xadiidihi ankara min hada alxadiid aladii amlaytuhu xadiidkan mid ka nakaaro badan ma aanan arkin buu yidhi xadiidkiisa maxaa yeele wuxuu ka hor imaanayaa fira min almajduumi firaraka min alasad baaba ansaxay aakhiru kitaabi ibi wbilahi towfiiq sal sal